khasaaraha ujeedaan baa dhacay baabuur baa mid dhimatay sidoo baardi dhan baa dhintay dee hanti kole waa hudwatay laakiin dad wax gaareen haddeer oo gaban baa xoogaa daba gaaray ilaahay mahad celiyo. xoogaa dab isaguna waa fiican yahay Ee, dee hantidii gubatay hadday gaadiid tahay iyo hadday isdeer baad tahay iyo hadday shidaal tahay intaba waa boobi marka gaari baa boobi gutay iska bagaca ku jiray anaga imanka oo dhallinyaraaba baabuur meesha ku jiray meeshu xeray ahayd baabuur baa la dhigi jiray maalmo shidaal bay laxday dadkaas dee wuxuu ka dhacay magaranta suuqaan jiray meeshuu ololaysabaan yimi haddaan imin wadankii yimi waa loo dhowaan waaye dee wadda kaalin shidaalo ololayo hilaacaya baynu marka waxaan isleenahay waa wixii adduun dhigi dhigi jira wixii ugu dhib yaraa baa ka dhacay iyo dhallinyaradii aa maaragtay noogu soo gurmatay sidii dabku u bilowday ilaa hadda shan saac iyo bar la marayo rag baa waxay saaran yihiin haamaha iyo baasha gubanaysa korkeeda waxaa meesha ka dhacay waa waxaa aragtaan hanti aad u xoog badan baa ku gubatay waxba kama badbaadin balbaladii iyo aan ka ahayn inta kale waa wada gubteen oo shufeeleen gaadiid fara badan iyo wixii meesha olaaba waa ku shufeeleen waa ku baaba'een meeshuna waa buuxisa aragtan ilaa iriday gawaarida yaaleen dabagooyinka iyo hooyadaha iyo gawaarida dhan ilaa irida suka yaaleen marka saddex gaari keliyaana meesha ka badbaaday oo laga saaray gaari yar iyo iyo gaari booyada iyo gaari kale wixii gaari ahaayo meesha ku jira waa gubteen wixii hantiyo taale waa gubteen khasaara meeshaan ka dhashay alxamdulilah haddeer dabkii waa la damiyey laakiin dab baa xad ku socda buu ahaa ciddii inay naf wax ku gaadhay in kale oo aragtaan ee shilku wuxuu qaatay saddex saac oo muu qaatay baaxaddiisaad dareemaysaan anugu indhahayga waxaa arkaya garaash iyo kaalin shidaal marka een, waa garanka dhaayo dee kaalin shidaal sayfatigeedu inuu heer aad u sarreeya baa la rabaa kaalinka trcc dad annagu ma maqal laakiin ma- maal badan baa meeshaan wax ku gaareen hadda waxaa ugu horrayn ilaahay baa mahad leh hawshaan caawa hadda meeshaan dabki waa la damiyey
caawa halkan waxaa ka dhacay ee, kaalin shidaalka tricc oo ku taala magaalada dhinaceeda bari Een, dab yar oo gudaheeda ka qarxay wax khasaare nafeeda ma jiraan